إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah shan askari oo ka tirsan dowladda kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhig askartaasi ay ku lahaayeen deegaan ka tirsan gobolka laamo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar toosa iyo qaraxyo la beegsaday fariisan askarta dowladda federaalka oo ay ku lahaayeen qaybo ka mid a magaalada muqdisho wargeys ka soo baxa dalka maraykanka ayaa xaqiijiyey in diyaaradaha turkiga ay xasuuq ka geysteen gobolka shabeellada hoose kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaalo lagu soo bandhigayo mid ka mid a culammada iyo bulshada ku dhaqan degmada buulafuulay oo bogaadiyey weerarkii hotel s y l idaacadda islaamiga al andalus kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay waraysi ay la yeelatay mid ka mid a raggii fuliyey weerarkii hotel s y l ee magaalada muqdisho ganacsatada gobolka banaadir ayaa sheegay in shirkado ajaanib ah iyo kuwo soomaaliya ay ka hortaagan yihiin inay badeecadihii ay soo dejiyeen ay kala soo baxaan dekedda kadib lacago ay kusoo rogeen walaayada islaamiga ah ee gadow ayaa soo bandhigtay askar ka soo goosatay dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland oo isku soo dhiibay warka waxaad sidoo kale ku maqli doontaan xalqada sideedaad taxane aan uu magac darnay rabadaan bishii futuuxaadka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ugu yaraan shan askari oo ka tirsan dowladda kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xero askartaasi ay ku lahaayeen deegaan ka tirsan gobolka laamo rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidamada kenya ay ku lahaayeen deegaanka ishaakaani ee gobolka laamo ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaana lagu dilay weerarka iyadoo sidoo kalena saddex kale lagu dhaawacay gaari b g ah ayay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku gubeen weerarka sidoo kale waxaa weerarka lagu gubay laba teendhoox oo ciidamada kenyaatiga uga dhisnaa gudaha saldhigga la weeraray maalmihii lasoo dhaafay khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayay la kulmayeen ciidamada kenya ee ku sugan gobolka laamo kuwaas oo uga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka gobolka banaadirna rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday bar kontarool oo ciidamada dowladda federaalka ah oo ay kaga sugnaayeen xaafadda shiirko leh ee degmada hodon ciidamada la weeraray ayaa si gaara uga tirsanaa kuwa loogu yeero boliis militaria waxaana dagaalkaas askarta dowladda federaalka ka soo gaaray khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac wargeys ka soo baxa dalka maraykanka ayaa xaqiijiyey in diyaaradaha dowladda turkigu ay xasuuq ka geysteen gobolka shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya waxaa ka waramaya cabdifitaax faarax waxaa isa soo taraya ka hadalka weerarkii bahalnimada ah ay geysteen diyaaradaha dowladda turkiga kuwaasoo ku ekeeyey weerar duqeyna tuulada baqhdaad halkaasoo ay ku dileen in ka badan labaatan ruux oo u badan haween iyo caruur haddaba wargeyska washington bost ee fadhigiisu yahay cariga maraykanka ayaa maqaal ka qoray duuqeyntii wuxuushnimo ay diyaaradaha dowladda calmaaniyadda ay turkigu ka geysteen deegaanka baqhdaad ee hoostagta degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo ay ku dileen in ka badan labaatan qof oo shacab ah wargeyskan la yiraahdo washington bost oo maqaalka ka qoray weerarkan bahalnimada leh ay diyaaradaha turkigu ka geysteen tuulada baqhdaad ayaa soo xiganaya dad goobjoogayaal oo qaraabo dholo ah dadka shacabka ee lalaayay iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ee wax ka og duqeynta ay geysteen diyaaradaha turkiga wargeyskan oo soo xiganaya ehelada dadka ku waxyeeloobay duqeynta ayaa sheegay in duqeynta ay ku dhinteen in ka badan labaiyo labaatan qof oo rayid ah halka ay ku dhaawacmeen koob iyo labaatan kale kuwaasoo wargeysku sheegay inay u badnaayeen caruur aan waxba galabsan washington bost ayaa laba sarkaal oo ka tirsan hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalka kasoo xigtay in duqeynta ay fulisay diyaarad nuuca daroniska oo laga leeyahay dalka turkiga taa oo ku cad inay geysatay dowladda calmaaniyadda turkiga ooan weli ka hadal duqeynta wuxuusnimo ay geysatay wargeyska oo soo xiganaya daa-uud xasan maxamed oo goobjoog u ahaa dhacdada kana mid ah ehelada dadka la laayay ayaa intaasi ku daray in duqeynta koowaad ay ka dhacday baqhdaad oo toddoba kilomitir u jirta alifo oo waqooyi bari ka xigta muqdisho wuxuu intaasi ku daray in dadkii ka badbaaday duqeynta koowaad ay mar kale turkigu ku beegsadeen duqeymo kale kuwaasi oo sababay in dad badani dhintaan daa-uud xasan maxamed ayaa wargeyska washington post ku yidhi waxaa jiray hal weerar oo dhanka cirka oo lala beegsaday dadka dhibanayaasha balse markii ay dadku bilaabeen inay ka yaacaan goobta si ay u badbaadiyaan naftooda waxay isla dadkaasi la kulmeen duqeymo kale oo xagga cirka waxa dhacayna waxay ahaayeen xasuuq wargeyska fadhigiisu yahay dalka maraykanka ayaa sidoo kale warbixintiisa ku sheegay in dadka rayidka ee lalaayay ay ka mid ahaayeen shan iyo toban carruur ah iyo dhowr xubnood oo haween ah dadka ku dhaawacmay xasuuqan wuxuusnimo ayuu sheegay in caafimaad ahaan loogu qaaday cusbitaalka madiina ee ku yaala magaalada muqdisho cabdulqaadir mayow ayaa ka mid a dadka ehelada ah ee uu soo xiganayo washington post cabdulqaadir ayaa isagoo ku sugan cisbitaalka madiina u sheegay wargeyska in dadka ku dhaawacmay xasuuqan ay ka mid tahay gabar afar sano jir ah oo keligeed ka badbaadiyay qoyskeeda dadka dhaawacyadoodu aadka u daran yihiin ayuu cabdulqaadir ku sheegay inay yihiin shan carruur ah iyo laba dumar ah mid ka mid a ragga uu soo xiganayo wargeyska ayaa yidhi aniga waxaan ku dhashay kuna soo barbaaray deegaanka ay duqeyntu ka dhacday balse markii uu xasuuqani dhacayay waxaan ku sugnaa magaalada muqdisho ma jirto wax sabab u ah xasuuqan aan loo meeldayin ee dhacay xalay dadkan waxay ahaayeen kuwo u adkaystay abaaraha daadadka iyo colaadaha ayuu yidhi washington post ayaa sheegay in deegaanada ay duqeyntu ka dhacday aysan ka jirin wax dagaal ah balse si bareer a loo beegsaday dadka rayidka aan waxba galabsan wuxuu sidoo kale wargeysku soo hadal qaaday faragelinta uu turkigu ku hayo soomaaliya sida inuu la wareegay ilihii dhaqaale ee dalka sida degada iyo eerboorka muqdisho sidoo kalena uu dalka ka dhistay saldhigiisa ugu weyn marka loo eego dalalka dibadda wargeyska ayaa dhanka kale sheegay in afhayenaed u hadashay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ay sheegtay in maraykanka uusan wax duqeyna ka geysan deegaanadaasi kadib markii ay dowladda federaalka sheegtay in duqeynta ay ka dambeeyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee iyada taageera taa oo loo badinayay inay ka dambeeyday dowladda maraykanka dowladda federaalka ayaa markii ay duqeyntu dhacday warbaahinta u sheegtay in duqeynta ay fuliyeen iyada iyo saaxiibadeeda laguna laayay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab taa oo markii dambe beenooday ka gadaal markii muqdisho la geeyey dadkii ku waxyeeloobay duqeynta dowladda federaalka ayaana fashil kala kulantay sheegashadeedii ka gadaal dhaleecayn uga timi ehelada iyo shacabka soomaaliyeed dowladda turkiya oo iyadu geysatay duqeyntan baahlnimo ayaanan ka hadal sheegashada dowladda federaalka waxaa sidoo kale beeniyey war-saxaafadeedka kasoo baxay maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka oo ku qornaa luuqadaha soomaaliga iyo ingiliishka kaasoo lagu sheegay in rag ka tirsan mujaahidiinta shabaab aanay joogin deegaanka xilliga ay duqeyntu dhaciyday si kastaba duqeyntan ayaa ahayd duqeyn aada looga argagaxay maadaama lagu laayay dad u badan carruur iyo habeen haddana iyadoo lagu guda jiro bisha ramadaan loo bareero in goob aan ahayn goob dagaal lagu laayo dad aan waxba galabsan oo qaarkood isku qoys ahaa kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo mid ka mid a culimmad ah iyo bulshada ku dhaqan degmada bulofoolay oo bogaadiyey weerarkii hotel s y l faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
waxaa mar kale la baahiyey filim ku saabsan bogaadinta weerarkii lagu qaaday hotel s y l ee magaalada muqdisho kaas oo lagu laayay xildhibaan iyo saraakiil isugu jira weerarkaas oo ay fuliyeen rag ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu horeyn filimka waxaa kasoo muuqanaya sheekh faarax cali xuseen oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa bogaadiyey weerarkii hotel s y l xilli uu khudbada jimcaha ka tacliiqinayay mid ka mid ah masaajida ku yaala wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh faarax ayaa weerarkan ku tilmaamay galad uu allah ku manaystay addoommadiisa uuna ka guulayay cadowgiisa kusoo duulay diinkiisa sheekh ayaa soo hadal qaaday walaaca haysta dowladda federaalka ee ku fashilantay xamle dagaaleedkii ka dhanka ahaa shareecada islaamka ee lagu soo qaaday gobollada dhexe ee bartamaha soomaaliya waxna ma dhaqaajin karaan mafrigoodii iyo dhagartoodii iyo shirqoolkoodiina ilaahay baa ku celiya dhultooda wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashkuruun وانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وقوة معسكرات كودي إيافهم مهي الجزيرة ينفذون خاوية وفارق ويمان وحاجين جيين كمنان كمنان كل قرآن مدك يقلقدون maanta meel hilisweyi waa yartahay insha allah marmaa dambana meelaha ay ku hareen bay ka bixi doonaan sida xarabdheere iyo waxa lamid tahay ilaahay idankiisa ilaahay idankiisa sheekh ayaa ka sheekeeyey dardaaranada ay jeedinayaan naftood horyaashii galay hotel s y l kuwaas oo ku tilmaamay in ay yihiin geesiyiin ogna waxa ay u dhimanayaan allah baa ku mahadsan oo islaamka guuleeyey cadowgiisa jebiyey waad maqlayseen wiilasha ka dagaalamaya hoteelka ee sabaadka iyo kalsoonida ay ku soo dirayaan fariimaha iyo tawsiyaadka weliba muslimiinta u dardaarmaya iyagoo xaaladaa marayo naftoodi bixinaya ayay waxay leeyihiin muslimiintu ha toosnaadeen diintooda ha ku dhaqmaano dhiiggeenan ku difaacaynaa bil ramadaan baa lagu jiraa qur-aanka hala badiyo akhriskiisay leeyihin iyagoo halka xaaladaa adag maraya oo naftoodii guuraya ilaahayna ka iibsanaya walwal la-aan iyagoo kalsooni ku qaba allah ayay sidaa u hadlayaan ilaahay baa sidaa noogu nusreeyey bisha aan ku jirnaa waa bil barakaysan kuliyey weerarkii dowladda federaalka ku noqday anfariiriya makaag raggaa waxay leeyihiin nala soo duceeyo waxay leeyihiin muuminiinta noo soo duceeyeen ducada ayaan laga bakriinin ilaahay hasu baan leenahay ilaahayna ha ku asiibo gacmahooda cadowga gaale madaxyaweyntoodii baa maanta baaba'aysee waxa dhiman allaha ku baabi'iyaan leenahay iyagana ilaahay firdows alacla allaha dejiyo markay shahiidaan dhan kale bulshada weerarkan bogaadi ayaa waxaa ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka ku nool degmada bulufulay ee wilaayada islaamiga bay ayaa si diiran u soo dhaweeyey howlgalkii lagu gumaaday madaxda dowladda federaalka
unoo ah golaha ku dhaqanka shareecada islaamka amanu qadadayana ujeeda may boogaadiyaane waana baarakaayane waana hadhawaayane waana ka faraxsannaa dhinac kalena xambaliyayane runtii dhacdadii ogeega oo runtii cajiibada haytay barakaysanayd oo hoteel s y l kudhiidi fii muqadisho oo runtii eh, waana andhow madaxtooyada runtii barnaamijkaas iyada aan boogaadiyaan Eh, runtii afka aan ka hadalahay waa afkii nuqabada oo runtii oo ah ama golihii ku dhaqanka shareecada islaamka oo isla walaayada baaya afkii aan ka hadalow may boogaadiyaane waana hadhawaayane dhacdadii runtii cajiibka haytay oo waana dad farax geliidi may xambaliyo indiraane oo runtii ninkooba korn oo eedna eednanka xambaliyayane walaalihii dhacdadaas jeysaday mijaaki meesdheera abshakuur osleera buulu falaayan rigooga alxamdulilaah eedoon ka faraxsana wali muslimiinta iyo galbaakisow eedoon shaafican eedoon ka farxsan maasha allah ilaahay wiinka waahidka oguhi jannatalfardowsa ilaahay amarta allah weela mee kale oo liina in oo gaalada oo lagu rooshi faanka oo isoo maalin hor faankadan unu wadankii oo dhan hirhirni nasaluun galkeeda muqdisho masala galkeeda isoo gurkadan meel la tusiyaa in oo halbowlaha oo isoo gudusow agi ka yaala hotel hotel s y l saleer ka yaala oo hasan murtad geeska lihi barlamaanka oo daaquudka oo isow sa'aabudan meelka lihan ilaahow ben reeb ra-iisul wasaara meelka lihi nuskasow ka yaala waa luunka seeday alxamdulilah ilaahay oo marka kaynu fududaashay mahadda ilaahay oo iska le ka bacda mujaahidiinta oo iska le ilaahay garabkasoo allah gala eedoon anka faraxsanna waloo ka bilaabo maawe bulshadan ayaa fariin u diray xasan sheikh oo ku fashilmay la dagaalanka diinta islaamka kaas oo hal sano ka hor ku hadaaqaya hadallo mala awaal ah walagae walba eed eed maywaa lanqallanka geega mu'min ba eh muwaxid ba eh oo ilaahay subxaana wa tacaala waxidow walos eedanka faraxa waay sababtoo ah maywaa geeg adogu ilaahay nimankii dhawaaqiid haayeen oo ilaahayka kufri oo ilaahay subxaana wa tacaala shareecadiha dadhiyi intii baalmareen shareeco kala suufsadeen sharci dajaal ilaahay nimanka dhawaaqeen yo geeg raggi iyo madaha oo ragteeda miili ku weeraray raggi usugahay geeg maybu waa boqolkii bishan boqole bogaadayaan ilaahay inuu haydkaay kii shahidi shuhaadiiska aqbala kiina ma aragtaayo ilaahay subxaana wa tacaala ha badbaadiyoon ilaahay suga mujaahidiinta dhammaantoon ilaahay suga may baabalahaa nimanka gaalada ah meel al miili isangallaan godi goof murtadiinta xasan maxamuud walaa ra-iisul wasaare walaa murtad baarlamaan walaa kufrin alaa kufrin kulli maybalanaa mayna in sheegane in unu dhan inqimaasiignada doon haddii ilaahay subxana wa taala raala ka nagad gabagabadii bulshada ayaa sheegtay in ay garab taagan yihiin mujaahidiinta u dagaalamaysa difaacidda diinta islaamka marka maysiin sheegay ummadda muslimiinta ah guud ahaan iyo gaar ahaan anoo naftay ka bilaawo inii kitaabka ilaahay maaragtayo difaaca shaylankaha oo amarka ilaahay una qaadana ilaahay subxaana watacaala amarana sii in amarkaas una qaadana yamaynbaa in sheegana ummadu mu'miniinta intiiba mu'miniin ee muwaxidiin ah waayo intii haddee mu'miniin ahayna muwaxidiin ahayna mayb waa may leerahay waa gooni marka may kaloo sheegana ilaahay mayb may bogaadiyaane camaliyadaas ishaadiga ee bogaadiyaana marka intaasoo warkayna kelmadii gebagabaaye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayntii kanaalka alkataayib alakbaariya ayaa dardar geliyey soo saarista aragtiyada kala duwan ay bulshada ka dhiibanayaan weerarkii cuslaa ee taariikhda galay ee hotel s y l idaacadda islaamiga al andalus kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay waraysi ay la yeelatay mid ka mid a raggii fuliyey weerarkii hotel s y l ee magaalada muqdisho warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي في الطريق ولن نبالي ولن نرضى الخنوع لأجل كفر لأننا بالإله معلقينا
idaacadda andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay baahisay qaybta saddexaad waraysi laga qaaday in qimaasi cabdiweli ibraahim muumin oo ku magac dheera sudees ama ramsi oo ka mid ahaa raggii fuliyey weerarkii rucbiga rajabeelka iyo dhabannahaysiga ku reebay dowladda federaalk ee lagu qaaday hotel s y l ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho halyeygan oo ahaa labilabaatan sano jir kasoo jeeda beesha ormale ayaa sanadkii labada kun iyo labada ku dhashay degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka isagoona waxbarashadiisa aas-aasiga kusoo qaatay jilib inta aan kusoo birin nafti hure cabdiweli guutada istishhaadiyiinta waxauu ka tirsanaa jabhadda wilaayada jubbooyinka waxa uuna ka qayb galay duulaano aad u badan oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka istishaadigan oo waraysi muhiim ah oo dhinacyo kala duwan taabanaya siya warbaahinta andalus ayaa marka ugu horreysa ka warbixiyey waxyaabaha ku qasbay inuu naftiisa bixiyo waxaa igu kalifay maanta inaan nafteyda bixiyo waxaa waaye maanta horta dalkanaga waxaa ku soo duulay gaala isugu jirto caddaan iyo afrikaan waxay u soo duuleenna waxaa waaye kheyraadka dalkeenna inay gurbistaan diintannada inay beddelaan kitaabkanaga inay beddelaan oy beebal xun ay ku beddelaan waxaa igu qasbay waxaa waaye oo kale maanta waxaa isheeg aan arkaynaa muslimiinta in meel walba lagu dhibaataynaya hadday tahay walaalaha falastiin maanta waxaan arkaynaa in etoobiya ay usoo hanqaltaagayso badaheenni iyo khayraadka dalkeenni ay usoo hanqaltaagayso maanta waxaan arkaynaa walaalihii muslimiinta ahaa gabdhihii muslimaadka ahaa in xijaabkii iyo indhashareerkii loo diidan yahay war maanta waxaan arkaynaa in walaalaha muslimiinta ah ah xabsiyada meel walba laga buuxiyey gaalada ay ka buuxsatay waxa igu qasbi waxaa waaye in maanta nafteeda aan bixiyo taasi waaye mar la weydiiyey inqimaasigan sida u arko dadka qaar oo ku andacoonaya in istishhaadiyiinta iyo inqimaasiyiinta la qalday ayaa yidhi sida tan dadka ku hadaaqaya ninka istishhaadiga ah ama ninka inqimaasiga ah maanta ilaahi subxaana watacaala dartiisa u baxaya oo dhahayaan ninkaas waa la soo qalday ninkaas caqligaa laga xaday ninkaas wuu waalanyaha wallaahi warabbulkacbaan ku dhaartay wallaahi alxab inuus iga maqnayn caqligeeda taam waa wallaahi caqligeyga waan leeyahay dadkaas waxaan leeyahy ilaahi subxaana watacaala ka cabsada war ilaahi subxaana watacaala war maanta haddaa gaalada nala dili weysaan oo gaalada aala jihaadi weysaan war ma afkiinaa ka nabadgalnaada war aniga maanta ilaahi subxana watacaala dartiisa u baxay war ilaahi subxaana watacaala ka cabsada aniga caqligeyga waan leeyahay war waxa isoo qaaday naftii inaan soo bixiyey oon soo diyaariyey igu iisheeg dhiirigeliye waxaawaa ilaahi subxaana watacaala aayaadkiisa iyo xaadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wallaahi maanta wax igu qasbay barnaamijkan ma jiro dadka munaafiqiinta ah oo hadalladaas ku hadlaya waxaan leeyahy ilahi subxana watacaala ugu cabsada war aayaddii ilahi subxana watacaala waxay ahayd farixa almukhallafuuna bimaqcadihim khilaafa rasuuliillah wa karihuu an yujaahiduu biamwaalihim wa anfusihim fii sabiili illah qaaluu laa tanfiruu fi lxar qul naaru jahannamu ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun cabdiweli ayaa fariin ku qoran far waaweyn u diray ciidamada jinsiyadaha kala duwan leh ee iskugu jira afrikaanta lasoo kiraystay iyo kuwa caddaanka ah oo isku soo bahaystay inay dhiciseeyaan dalkan dadkiisa muslimiinta ah oo la daaladhacaya duulaano aad u tiro badan oo dhan weliba ah fariinteeda ku aadan gaalada waddankanaga ku soo duushay waxaan leeyahay horta gaaloy waxaad naga filataan insha allahu tacaala qowra insha allahu tacaala war gaaloy dalkan annagaa iska leh war gaaloy dalkan soomaaliyaanna annaga war ajanahu manihin dalkan annagaa iska leh maxaad dal nagu xoraynaysaan war dalaan xoraynaa leedihiine maxaad ninkii dalka iska lahaa maa dalka ka xoraynaysaan war gaaloy dalka annagaa iska leh inooga baxa haddaad inooga bixi weysaan mua insha allahu tacaala waxaad naga filataan qowra insha allahu tacaala guryihiina idinku imaanana insha allahu tacaala ishaadooyinka insha allahu tacaala idinku argagax gelin doonaa insha allahu tacaala insha allahu tacaala haddaad naga bixi weysaan mua insha allahu tacaala guryihiina insha allahu tacaala ay baroorta insha allahu tacaala ka buuxsami doontaa insha allahu tacaala gaalka maraykanka ah waxaan leeyahay dalka anaa iskale war dalkeyga aa igu haysataa dalkeyga insha allahu tacaala aan kaa xureyna leeda maxaa dalkeyga iga xureynaysaa dalka anaa iskale insha allahu tacaala gaalka maraykanka insha allahu tacaala waxaan u diraa afareeyar shalay suu ahaa imaanta suuya shalay wuxuu ahaa nin isha qabweyn oo ii sheega dalal badan oo muslimiin ay leeyihiin uu ku soo duulay sida afghanistan sida ii sheega ciraaq sida soomaaliya meel walbuu ku duulay wuxuu islahaa wax ku hor istaagaya haba yaraatee ma jirto qabweynadiis micnihii nin wuxuu isbaday adduunkan oo dhan adigaa haysto isdhah marka meel walbuu kusoo duulay afghanistan jabka ka raacay waa la ogyahay bakhtigiis meel walbuu lagu jiijiiday waa la ogyahay wuu jabay meel walbaa lagu beegsaday beledoogla lagu beegsaday maandabeya lagu beegsaday hadda wax kugu soo wajahan ayaa ka badan insha allahu tacaala waxaan idhi baydhanow haddaad buubtiyo haddaad bahal ismoodaba boodaha libaaxiyo haddaad buur ismoodaba barbaraalow shabeelkiyo haddaad bayr ismoodaba bulac inaad tahay bulshadu soomay baran marka bulacnimadiisa way caddaatay marka insha allahu tacaala ramsi ayaa fariin muhiim ah u diray dadka soomaaliyeed ee ka fadhiya jihaadka layskaga dafcinaya shisheeyaha horarka ah ee diinta iyo dadka soomaaliyeed horarka ku ah waxauna ugu baaqay inay dulliga iska dulqaadaan dadka soomaaliyeed oon gumaystaha iska difaacayn waxaan leeyahay dad yahow waxaa lagu soo duulay dalkaaga war waxaa lagu soo duulay khayraadka dalkaagaa la qaadanaya war waxa lagu soo duulay waxaa waaye diintaadi war waxa lagu soo duulay waxaa waaye gabdhaha muslimaadka ah xijaabka loo diiday war maxaa u fadhidaan war ilaahi subxana watacaala maka cabsanaysaa miya ilaahi subxana watacaala wuxuu leeyahay infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum fii sabiili illaah daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun warbaxa adikoo fudfudud warbaxa adikoo culculus war soomaaliyay kaca war jihaadka u kaca maanta waa ujeedaan baddi waxaa usoo hanqaltaagaya khayraadka dalkeenna oo badda ka mid ahaa waxaa usoo hanqaltaagaya etoobiyaan war inaan ka dhiidhino soomahan wallahi waa ka dhiidhinanaa insha allahu tacaala war maanta wallaahi xilli la jijiifto oo ganacsi laiska galo beeraha laiska fasha lama joogee waxaa la joogaa xilli dhiig la bixiya insha allahu tacaala iyo naf nafta la horo insha allahu tacaala marka insha allahu tacaala ilaahi subxaana watacaala ka cabsada jihaadka soo aada insha allahu tacaala ugu dambayntii waxaa ula dardaarmay sudees qabiilka iyo waalidiinta uu ka dhashay isagoona kula dardaarmay in dhallinyarada lagu soo daro halganka socda fariinteeda ku aadan ehelkeyga iyo qabiilka aan ka dhashay qaraabadeeda waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaraawo waxaan leeyahay salaan kadib ilaahi subxana wataala inaa ka cabsataan jihaadkan aad soo buuxisaan dhallinyarada aad soo dirtaan odayaalka aad soo dirtaan insha allahu tacaala gabdhaha aad u xijaabtaan maalinta aakhir insha allahu tacaala ilahi subxana wataala sharaf uu idin yeelaa insha allahu tacaala marka ilaahi subxana watacaala ka cabsada gabdhaha u xijaaba dhallinyaradana soo dira odayaalka soo dira insha allahu tacaala dhiirigeliya insha allahu tacaala gaaladan insha allahu tacaala ku adadkaada insha allahu tacaala gaaladan insha allahu tacaala la dagaalama insha allahu tacaala mujaahidiintana taagkule meel allaala meesha ku aragtaan ariga u qala insha allahu tacaala biyaha siiya insha allahu tacaala waalidiintii hooyaday iyo aabbahay waxaan leeyahay ilaahi subxana watacaala dartiisu sabra maanta ilaahi subxana watacaala dartiisa u baxa aniga maanta hooye iyo aabo ilaahi subxana watacaala dartiisu sabra gaar ahaan waxaa lasi dardaarma hooyaday waxaan leeyahay insha allahu tacaala hooyo ha oynin hooyo ha murgoonin hooyo ha tiiraayoonin insha allahu tacaala hooyo ha isdhihin wiilkaaga waddo xunu ku baxay wallaahi hooyo wadadan nebi sal allahu alay wasalam aa tamniye والذي نفس محمد بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا سدح جيرو تمين إن لصانو لي لدلو لصانو لي لدلو إن شاء الله تعالى هوي إن شاء الله تعالى وضدان وضدي رسولك صلى الله عليه وسلم واي إن شاء الله تعالى هوي صبر إن شاء الله تعالى هوي ما أنت لغو مدهاي ويلكاك بدو كنت أنت أسوى التهريب أسعود أيوه أنت لغو مدهاي هوي ما أنت لغو مدهاي حبط باسا ويلكاك كل عديو حبابا لغو مدهاي هوي ما أنت وحالغو مدهاي ويلكاك أسوى الشرف له وعزي له دتك مسلمين ته
idaacadda andalus ayaa horay u baahisay laba waraysi oo qaybtan ka horeeyey ee laga qaaday raggii fuliyey weerarkii lagu qaaday hotel swal ee magaalada muqdisho weerarkii najaxay ee ku habsaday hotel swal ayaa hadalhayntiisa weli ka taagan gudaha dowladda federaalka markii lasoo weeraray goob aan marnaba laga filaynin dagaalyahanada xarakada al-shabaab inay soo weerari doonaan maadaama uu hotelka ku yaalo ilinka laga galo madaxtooyada villa soomaaliya oo ah halka uu degan yahay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ganacsatada gobolka banaadir ayaa sheegay in shirkado ajaanib ah iyo kuwo soomaaliya ay ka hor istaagan yihiin inay badeecadihii ay soo dejiyeen kala soo baxaan dekedda kadib markii lacaga xdidhaafa lagu soo rogay waxaa ka waramaya cabdiraxmaan beder ganacsatada wax kala soo degta dekedda magaalada muqdisho ayaa cabasho ka ah shirkada ajaaniba iyo shakhsiyaad soomaali calooshoodu shaqaystayaal ah oo lacaga baada ku soo rogay badeecadii ay kala soo degi lahaayeen dekedda shir jiraayad oo ay ganacsatadani ku yeesheen gudaha magaalada muqdisho ayay ku soo bandhigeen cabashadooda ku aadan lacagaha baadka ee looga xayray hantidooda waxayna sheegay in dhowr jeer oo horay u tageen madaxda dowladda federaalka oo uu ugu horeeya wasiirka dekedda isagoo aan waxba u qabanin siday ka dhawaajiyeen ganacsatadani waxay sidoo kale sheegay inay cabasho ka yihiin shirkada ajaaniba iyo shakhsiyaad gaar ah oo soomaali ah iyagoo tilmaamay inay si gardarro ah uga haystaan hantidii ay iibin lahaayeen waxayna carabka ku dhuftay inay indhaha ka daawanayaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka dhibaatadooda qaar ka mid ah ganacsatadan oo ka hadlay shirka ayaa waxay gudbiyeen cabashadooda ku aadan dadka sida dulmiga uga haysta hantidooda iyo shakhsiyaadka damirlaawayaasha ee soomaalida dhanka kalena waxay baaq u direen madaxda maamulka gobolka banaadir
dekedda shan maalmood ayay u xayiran tahay shakhsiyaad gaara oo iyagu dana gaara ka leh dekedda dadkani waa dad soo daalay ganacsigooda waay waxay siiyeen dowladda boqolkiiba intay sheegatay haddana waxaa yimid shakhsiyaad kale oo la isku qasbayo laleeyahay shakhsiyaadkan waa inay kugu dul noolaadaan mana awoodno mana qaadi karno
lacagahaas waa badan yihiin tan hadda aan ka cabanayno hadda maanta oo dekadda oo shan bir aysa u shaqeeyayn waxaa la yidhaahdaa waa scan laakiin lacaga ka horreeyaa jiray oo quality control la yidhaha mid la yidhahdo siddeetan dollara kuwa ka horreeyey oo ninka la yidhaahdo booliska iyo nabad sugudda ay qaataan kuwa ka horreeyey oo lacag konton dollara oo albayrag waxay ka qaadaa kontaararka afar boqol siddeetan afar dollaray ka qaadaa xoolahaada wax aadan qaadi karin wax aadan awoodin wax aan ku qaban ciddii ay u caban lahaayeen oo dhibaatadaas ay uga caban lahaayeen oo containerkeedii oo la kor saaray qof ganacsado ah matalan control waxaa ku dhiibtaan siddeetan dollar dhanka kale dadka ku dukaameysta gudaha magaalada muqdisho ayaa waxay ka cabanayaan guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf madaale kadib markii uu amar ku bixiyey in la xidho dukaamadooda mid ka mid a haweenka ku ganacsada waddooyinka degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa waxay sheegtay inay murug dareentay kadib markay ka wareeshay in la xidhay dhammaan dukaamadii oo uu ku jiro dukaankeeda shacabkan idul taagan maanta waxay ka cabanayaan wixii gaar lahay iyo wixii dukaan lahay inay ka xidhan yihiin amar oo madaalo soo bixeen ay ku xidhan yihiin wax daale inuu soo sheego waxay nooga xidhan yihiin ganacsigu iyo waxaanna ku haysto canshuurta waan bixinaa cabashada shacabka soomaaliyeed ee gaar ahaan ku ganacsada xamaroyin laga qabo inuu noo soo gudbiyaan rabnaa ganacsi waxaan ku leeyahay gaarigacan hooyaday oo xanuunsan baan u shaqeeya waxaana ku shaqeeyaa marwaas gaarigaygu uu xidhaysan yahay canshuurta waa layga qaadaa sababta ku xidhaysan yahay rabaa inuu ii soo sheego madaali ganacsigaga inaan furi waayo waxaa sababay dowladoo asi soo diray sida lahaan booliska mise minashiibiyada ganacsigana ayaka u xidhanya asiga ayakana asiga kaa marqaataan faa'iidadoo ii lahay maasha allah suuqa intaa la isku hayhaysan wuu ii fiicnay in la joojiyey murugaan ka dareemay shacabka ilamidana murugay ka dareemeen shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ku sugan ayaa waxay dhibanayaal u yihiin shakhsiyaad dulmi badan oo ka amarqata dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir dhanka degeddana waxaa dhibaato baan ku haya shirkadda albeydik ee laga leeyahay waddanka turkiga
wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa soo bandhigtay askar ka soo goosatay maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka kuwaasoo isku dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise xafladda heerkeeda sareeya oo loo soo agaasimay si wanaagsan laguna soo bandhigayay askar ka soo goostay dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ee gedo askartan ayaana isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu soo bandhigay askartan deegaanka ilbeete oo dhaca duleedka degmada baardheere tirada issoo dhiibtay ayaa ahaa afar iyo toban askari xafaladii lagu soo bandhigayeyna waxaa kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan oo isugu jira culimo salaadiin mas-uuliyiin iyo ogaasyo ugu horeyn ugaas xasan aadan ugaaska beesha leysaan iyo gedo ayaa munaasabadda ka hadlay ilaahay baa maxaad u sugnaatay walaalihii islaamnimada oo inay qaali tahay ogaadeen oo soo islaameen yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allaahi towbatan nasuuxan ilaahay towbadiisu ay furan tahay walaalaha maxaan ku idhahdaa maanta ilaahay subxaana wa tacaalaa ayagoo gaalo ahaa oo maanta alxamdulilaah islaamnimada ilaahay subxaana wa tacaalaa soo geliyey sharil islaam ahaa oo haddana gaaloowey gaalnimadii ilaahay subxana watacaala ka soo saaray ilaahay baa hadda iska leh annaga awood iyo qudro oo annaga wax ku soo saarna ma qabna ilaahay subxaana wa tacaala qudradiisa iyo awooddiisa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku soo saaray ugaas cabdulaahi ugaaska beesha eelaay iyo gedo ayaa isagana dhankiisa xafladda kelimed ka soo jeediyey ninkii walgurudooda inay gaalo walba raayan fahmi kor bokoranaha ka jeedi nimankaasa niman gabaadka alahay wali uqubadu kuraagna aan lahayn wali adduunyada haan hor joogaagna wali ilaahay adduunyada unshaan iyo ongarod ahayn xoolahaan dadkaas hor socdaan walla ka deyro adduunya aakharaan aan lahayn ilaahay kii islaamka galantiyo kuwaas ha ka biyi ilaahay ninka taabshay unusreeyan ha ka nagdan dadkii alafan helay unrunan helay ilaahay ha ka mahadsan arrintaas ilaahay ha ka badbaadiyey oo ummadda noolan gubeen adduun iyo aakharana gafiyeen ilaa haddanna surudin bini'aadamnimo iska tariyaayana inuu damac le inuu adduunyada walguruugan fadaayaan gebagabadii munaasabadda waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee gedow sheekh luqmaan abu anas dhallinyarada ah shalay diintooda ka laabtay gaalnimo ku dhacay ilaahay subxaanahu wa tacaalana maanta waafajiyey inay diintooda ku soo laabtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiinta ayaga ayaa waxaa weeyaan toosnaan uu ku tilmaamay gaaladana ilaahay wuxuu ku tilmaamay kuwo qaldan oo waddan qaldan haayo afaman yamshii mukiban calaa wajhihi ahdaa aman yamshii sawiyan calaa siraadin mustaqiima waxaan idin leennahay maanta waa towbo keenteen diintii shalay ilaahay subxaanahu wa tacaala idiin baray aabbayaalkii muslimiin ba ay ahaayeen shalay adinkaa ka tegey diintii ilaahay ka ridoobay maantana waa soo laabateen marka waa alxamdu lilah munaasabadda lagu soo dhoweynayey askarta soo goosatay ayaa ku soo dhammaatay jawi heer sare ah markana waxaad ku soo dhowaataan xalqada siddeedaad xaneexaan uu magac darnay rabadaan bishii futuuxaadka maxamed cali aadan ayaana soo jeedinayaa علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaarika waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan xalqada sideedaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa furashadii jasiiradda qubrus ee yurub taasoo ka mid ahayd deegaanadii ay waayo hore muslimiintu furteen jasiiradda qubrus waxa ay ahayd jasiiraddii ugu horreysay ee ay muslimiintu furteen diinta islaamkana gaarsiiyeen wakhtiguna waxa uu ku beegnaa xilligii uu imaarada shaam waaliga ka ahaa saxaabiga jaliilka ah ee mucaawiyah ibnu abi sufyaan radiallaahu canhu markii uu khaliifka muslimiinta cuthmaan bin cafaan oggolaaday in duulaanna xagga badda ah ay muslimiintu qaadaan waxa uu mucaawiyah jasiiradda qubrus ka dhigtay hadafkiisa koowaad ee jasiiradaha dowladdii bisandiyiinta sannadkii siddeed iyo labaatanaad ee hijriyada ayaa waxaa xeebaha shaam ka dhaqaaqay usduul islaami ah oo ay ka mid yihiin saxaabo badan sida cabdulaahi bin qays abudari alkhafaar cubaadat bni saamit iyo xaaskiisa umuxaraam almiqdaad ibnu alaswad radiallaahu canhum iyo rag kale ciidamadii muslimiinta ee badda ku safrayey ayaa waxa ay la kulmeen maraakiib badan oo sida hadiyada u socda boqorkii biisandiyiinta oo uu soo diray boqorka qubrus halkaas ayayna ku qhaniimaysteen markii dooniyihii siday ciidamada muslimiinta ay gaareen xeebaha jasiiradda qubrus waxa ay ka daateen dooniyihii ay saarnaayeen iyagoo gudaha u galay jasiiradda qubrus boqorkii qubrus oo awoodi kari waayey ka hortagga muslimiinta ayaa markii dambe codsaday sulxi iyo heshiis mucaawiyah ayaana arrinkaasi ka oggolaaday nasaaraduna waxaa lagu xukumay jizye sannadla ah balse mar kale ayuu mucaawiya binu abi sufyaan sannadkii soddoniyo saddexaad ee hijriyada ku duulay jasiiradda qubrus kadib markii nasaaradii halkaasi degganayd ay heshiiska ka baxeen mucaawiya ayaana gacanta ku soo dhigay sabaayaad badan wixii markaa ka dambeeyeyna waxa uu jasiiradda dejiyey muslimiin badan oo ka guuray shaam markii ay muslimiintu taagdarreeyeen dowladihii awoodda lahaana meesha ka baxeen waxa ay nasaaradu ku soo rogaal celiyeen dhul badan oo horey looga xoreeyey waxaana ka mid ahaa jasiiradda qubrus sannadkii toddoba boqol lixdan iyo sagaalaad ee hijriyada boqorkii qubrus ayaa hogaaminayay xamlo saliibi ah oo lagu qaaday iskandariya halkaasna waxay ka geysteen gaboodfalle xanuun badan oo aan horey uga dhicin halkaas madaxdii mamaaligta ayaa mar weliba isku dayey fursad ay ku weeraraan qubrus si ay ugu argudaan muslimiinta iskandariya loona xoreeyo qubrus cahdigii barsabay oo ka mid ahaa madaxdii muslimiinta ayuuna xaqiiqoobay damacaas wuxuu u soo diray saddex xamlo oo xooggan kuwaasoo isdaba socda si loo xoreeya jasiiradda qubrus dhammaantoodna waxa ay ku beegnaayeen bil ramadaan xamladii labaad ayayna dadka muslimiinta ah wacdaro dhigeen iyadoo meel la kala geeyo la waayey dadka muslimiinta ah ee doonaya inay ka qayb galaan duulaanka qubrus xamladii saddexaad oo ku beegneed ramadaan sannadkii siddeed boqol sagaal iyo labaatanaad ee hijriyada ayay ciidamada muslimiintu gaareen jasiiradda qubrus halkaasna waxaa ka dhacay dagaal adag oo aan waxba la iskula reeban nasaaradii qubrus waxaa u soo gurmaday boqoradii nasaarada yurub laakiin sidaasoo ay tahay muslimiinta alle ayaa sugay gaaladana waa la jebiyey khanaa'im tirabeel ahna waa laga helay maxaabiistii gaalada ee gacanta lagu soo dhigay waxaa ku jiray boqorkii jasiiradda qubrus kaasoo isagoo jeebaysan loo safriyey masar guushii qubrus ayaana ka ooyisay boqorkii mamaaligta iyo dadka muslimiinta ee joogay masar shucaradii muslimiinta ayaana kelimaadkooda ku bogaadiyey guushaasi taariikhiga ahayd بشراك يا ملك المليك الأشرف بفتوح قبرص بالحسام المشرف فتح بشهر الصوم تم فيا لك أشرف من أشرف في أشرف نخلص لله عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa qaybta siddeedaad ee taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
كفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa